xiriirka sacuudiga iyo iiraan berigii sheeh waxay ahaayeen laba dal oo aad yani xiriir ulale ama masalan isbahaysa oo kala dhexeeya maraykanka marka labada awood oo oo laysku halleyn karo ayu arkayey wadamada reer galbeedka ay u arkayeen markii la fiirsho waktigaas waxaa jiray dagaalkii qaboobaa kadib markii uu dhacay revolutionkii islaamiga uu ka dhacay sideetameeyadii horaadkeedii iiraan xiriirkaas wax badana isbedelay sacuudiga iyo wadamada khaliijka oan ogsoonahay inay yihiin wadamo masalan qomyar socda sida dadka qaar yidhaahdaan ama wadamo yani muxaafidiin ah waxay boqortooyana ah runtii markii la fiirso waxay u arkeen wax baqdin xoog leh ku ah runti mar kastaba revolution kasta wuxuu keenaa baqdin xukunka khaliijka ka jira markaas oo boqortooyo iyo dhaxaltooyo iyo ahaa maakin xukun aad qoys xukun qoys oo aan xukun shacbiyeed marna aan ahayn xoogaa baqdinaa gashay runtii ma aysan jeclaysan revolutionkaas aaday macnaha ay uga xumaayeen in revolutionkaas uu ku faafo bariga dhex oo dhan dalka iiraan oo kale dabcan waxaa la leeyahay waxay aad iyo aad taageero uga helayaan lebnaan oo kale ciraaq oo hadda u muuqata dal shiica ah siyaasad ahaan syria oo kale marka la eego dalka sacuudi carabiya dalal fara badana u muujiyey taageero siyaasadeed ma la dhihi karaa sacuudigu walwal xoog badan ayuu qabaa oo ku saabsan in shiicadu ay doonayso inay awood iyo saameyn ku yeelato bariga dhexe sidaas daraaddeedna iiraan laftirkeedu ma sahlana oo maaragtay waxay isku dayaysaa sidii sacuudiga ay siyaasad ahaan uga guulaysan lahayd marka u fiirado dhinaca fikirka madhabka madhabiga sacuudiga iyo iyo iyo iyo iiraan labadaba nina shiica uu sheegay nina wuxuu sheegay fikir oo sunni ah oo khaas ah masala midkan oo waxaan ka hadlaa salafiga loo yaqaano labadaas fikradood waxaad moodaa in xagga militariga looga dheereeyey sacuudiga iyo wadamada khaliijka waayo already markaad fiirido lubnaan oo kale xisbullah ayaa jooga oo dowladda lubnaan ka xoog badan oo dowlado badanba ka xoog badan sida dagaalkiisi marki markii la qiyaaso oo israa'iil la galay aha laakiin arrinta waxay u muuqataa hadda sunni iyo shiica in ay isu bedelayso sunniga boqolkiiba siddeetan iyo shana lagu tilmaamaa shiicada waa boqolkiiba shan iyo toban marka madhabka salafiga meeshaasoo kuma baaba'ayo haddii ay siyaasadda iyo xiisadu weli ka dhex taagnaato sunni iyo iyo shiica markaa fiirido dadka shiicada ama madaxda shiicada iiraan joogta iyo iyo ama suuriya naftarkeeda waxay leeyihiin fakarka masalan hadda xag jirka oo ama daacish ama ama midka kale oo alqaacida oo kale ururadan xag jirka ah kama marna in ay lug ku leeyihiin ama ay howlgeliyeen istikbaaraadka wadamada yani wadamada khaliijka sida sacuudiga gaar ahaan iyo wadamada khaliijka o dhan isku dar ha kala reebin fakarkaas iyagaa naftirkooda waxay u samaystaan inay uga hortagaan midkan shiiciga ah laakiin markaad fiirido sida ay u abaabulnaayeen nimanka shiicada ah markaad lubnaan fiirido xasan nasrallah aada u miscij ugu ahaa ama nin yani hurdada u diiday wadamada khaliijka ah oo raaxada badan raaxada ku nool oo hantida iyo xoolaha haysta tan labaad ti yemena waxay ku noqotay faajica waxaa layahay sacuudiga waxay la dagaalamayeen gaar ahaan allah unaxariistay boqorkii tagay cabdalla iyo dalkan kaloo suniyiinta ah oo ka wada waxaa loo yaqaano rabiic alcarabi ama waktigan oo lagu jiro masalan deerta ama maxalia carbeed oo dhalinyarada faraha badan oo revolutionka ka waday ama tunis ama masar ama suuriya naftirkeeda ama maxalia libiya oo kadaafi ka qaada xukunka isbedeladan kale ayay ku mashquulsanaayeen inay la dagaalamaan arrintan hadda taagan haddaan usoo noqono dalalka turkiga oo kale haddii la eego qatar masar bakistan afghanistan oo kale muxuu noqon karaa mawqifkooda ay kula tahay wadamadii loo baahnaa inay kala dhex galaan hadday la kala saftaan waa dhibaatadeeday leedahay aniga soomaaliya intay hadda ay samayday ku maqaldana markaad fiirido inay safaaradii loo dhacay ay sacuudiga yani kula tacaadufto safaarad markay qalad aada u weyn ay ahaayeen oo ay sameeyeen dadka reer tahraan way ku ficneed mawqifka tahraan oo ku aadan ninkii la dilay nimer nimer ayadana wuxuu ahaa mawqif qaldan inkastoo sacuudiga uu eedo badan leeyahay ninkaas dilkiisa uu lagu eedeyn karo aan loo baahnayn oo adduunkana ku eedeeyay run ahaantii haddana uu kudhex jiray ku dhex daray majmuuca ama guruub markaa dambilayaal ah sida sacuudiga uu soo muujiyey inay dambiy dambiye aada u waaweyn oo amniga sacuudiga ku daran oo naf iyo maalba baaba-shay ay ahaayeen haddana raggaas inuu la meelgeeyo nin adduunyada ay u arkeyda in hadalkiisa uu ka duwan yahay xagga marka la fiirsho sbiichkiisa ama khudbadihiisa iyo waxyaabaha uu doonayo oo rabo ninkan inuu xaqiijiyo dhamaan hortii shiica uu hadlayay wuxuu doonaya cadaalad cadaalad guud oo ka dhacda sacuudiga ama xukunkan halka qoysa in laga baxo oo xukunka la balaariyo sidaas uu hadlayay waa gartay arrintan arrintan hadda maxay horseedi kartaa dad badan waxay leeyihiin sanado fara badan ayuu sii taagnaan doonaa xiisadan hadda ka dhex taagan sacuudiga iyo iiraan waxaa suuragal ah in siyaasadaha dunida iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee laga hadlo muddooyinka soo socda inay noqon doonaan sunni iyo shiica markii horena ay suuragal tahay in laga hadli jiray taalibaan iyo alqaacida iyo waxyaabo lamid a marka cabsidaas ma kugu jirtaa ah inay xaaladan kasii dari karto haddii iiraan ay ururada shiicada taageersan tahay oo bariga dhexe ama ciraaqba iskaba qabsadaba lubnaanna laga yaabo yemeni aan ognahay lagana yaabo inay fakerka shiiciga uu sii faafido sacuudiga iyo wadamada la halmaalana ayagana ay daba ay laga yaabo inay iskhabaaraadkooda noocan maa oo taageerayay ee ururadan xag jirka ah oo dhibaatada badan geystay oo masaajidada guba oo qubuuraha dadka saalixiinta ay ku jiraan ama shiicadu ha ahaadaan ama suniyiin ha ahaadaan guba ama aad ka warqabtay waxyaabaha ay ka sameeyaan ama afghanistan ama ama bakistan shiicada minoritiga masaajidada in habeen iyo maalin lagu gubo waxaad moodaa in arrintii marka ay ka tagtay oo dawladihii dabada ka soo hayay ay madaxa isla galeen